wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa waddo qorshe maalgelin loogu sameynaya haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalooyinka beledweyne iyo jowhar qorshahan ayaa ka dambeeya kadib markii tirakoob lagu sameeyey haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaalooyinka beledweyne iyo jowhar si ganacsigooda kor loogu qaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle maxamed yuusuf culow ayaa sheegay inka wasaarad ahaan markasta ay garab taagan yihiin haweenka maadaama ay yihiin lafdhabarta bulshada magaalada beledweyne waxaa mar dhow kasoo idlaaday diiwaangelinta ganacsatadaas sidoo kale magaalada jowhar iyana waa kasoo idlaaday marka ganacsato yar oo waxaa jirta u baahan maalgelin marka ganacsatadaas iyaguna insha allah waxaan u raadin doonaa sidii loo maalgelin lahaa haddii allah awooda leh uu karaal noqdo runtii wasaaradda ganacsiga iyo haweenka ganacsigooda waxaa uga qorsheysan ganacsatada haweenka ah ee hal abuurka ganacsi la yimaada in ugu horeyn wasaaraddu ay ku dhiirigeliso haweenkaas sidii ay horumarin lahaayeen hal abuurkooda ganacsi sidoo kalena waxaan u sameynaa tababaro aada u sareeya oo arrintaasi quseeya runtii ganacsatadaasna aadaan u dhiirigelinaa inta badan ganacsatadaasi hal abuurka u yimaada ama la yimaada hal abuurka ganacsi wasaaradda ganacsiga inta badan waxay doorkooda ay tahay in indhaha ay ku hayso hal abuurkaas ganacsi islamarkaana ay ku dhiirigeliso haweenka ganacsatada ah maadaama aada og tahay haweenka soomaaliyeed intii dowladda burburkeeda uu kasoo wareegtay oo ilaa iyo soddon iyo afar sano ay tahay waxaa qoys walba lafdhawar u ah waa haweenka gaar ahaan hooyooyinka oo inta badan sameeyey dadaalo aada u muhiim ah islamarkaana badbaadiyey nolosha qoysas aada u fara badan iyagoo ganacsiyo kala duwan qabtay islamarkaana ku dadaalay sidii ay u horumarin lahaayeen guryahooda iyo naftooda iyo ganacsigooda intaba saa hore kugu sheegana wasaaradda inta badan ganacsatadana waxaa jirta in qaarkood aan u sameyno maalgelin sida ganacsiga yar waxaana markaas aan ku dhiirigelinaa in maalgelinta ay ka faa'iideystaan haweenka soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaato nolol maalmeedka qoysaskooda maadaama inta badan shaqalaan ay yihiin raggooda